asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu howlaha badan ku qaban taasoo ah mid aynu taariikho hore iyo mahmaahyo hore iyo sheekooyin cusub iyo kuwo haddab la alifay iyo kuwo qarnigan la socdaiyo kuwo qarniyaasha hore ah intaba aynu isugu keenno innaga oo isku masgebna ama isku dubaridna habka ay isu raacayso maaragtay odhaahda iyo dhihitaanada iyo dhaqamadii jiray innaga oo ku jaangoynayna waxyaabo fara badan oo horay u jiri jiray iyo waxyaalo fara badan oo aan jiri jirin iyo waxyaalo badan oo maanta jira laakiin aan horay u jiri jirin kuwaasoo ah kuwa u baahan iyaga laftoodu in laysla eego waxaasoo dhan ayaanu isugu keennaa waxaa jiray nin dooda badnaa oo hadal badnaa ayaa jiray ninkii doodaha badnaa ee hadalka badnaa waxa uu ahaa dee nin soomaali ahoo soomaalidu dadka ay dhahdo waa afmiinshaar iyo aftahan iyo waxyaalaha noocaasa ayuu mid ka mid a ahaa ninkii soomaaliyeeda noocaas ahaa ayaa waxa uu iska daayey hadalkii iyo doodii ayr danihiisu aqoonsaday maqaaxiyihii uu awel hore ka fadhi kudirri jiru imaadaa shaahiisu iska muudsadaa uu iska taga cidnaba lama hadlo maalinkii dambe ayaa nin u yeedho yidhi hebelow kaalay waadigii waagii hore hadalka fiicnaa ee sida fiican doodaha fiican iyo sheekooyinka fiican u qaban jire maxaa dhacay waayahan dambe waad aamustay sababta aad la aamustay ee war lagaaga waayey hebelow maxay tahay bal wax nooga sheeg sababta aad waayahan dambe la aamustay ee hebelow war lagaaga waayey bal wax nooga sheeg arrintaa ayadii ihi culays ayay nagu noqotay markaasu wuxuu yidhi waa runtaa laakiin waxaan kuu sheegahayaa saddex ayaan dood iyo hadalba isaga daayey saddex baan dood iyo hadalba u daayey haye bal saddexdaa noo sheeg baa lii saddex baan dood iyo hadal u daayo haye wuxuu yidhi dood aan cilmiyaysnayn dhallinyaro dan la'aana iyo duqay aan runtu deeqin saddexdaasaan warba isaga dhaafay aad ugu fiirsa dhegeystow waxa uu yidhi doodaan cilmiyaysnayn dhallinyaro dan la'aana iyo duqay aan runtu diiqin saddexdaasaan isaga daayey hadal iyo dood iyo fadhi ku dir saddexdaasaan ku daayey markaasaa le bal noo jilce hadda saddexdaas sida aad ugu daysay bal noo jilce markaasu wuxuu yidhi waa dood cilmi la-aana dood aan wax cilmi a ku salaysnayn oo taagan oo annaga ree hebel taas wuxuu yidhi waa iska daaya anugu waa kow dhallinyaro dan la'aana barbaaro feedha waaweyn oon wax dan aan lahayn meel la u jeedin inay wax qabsadaan ayna ka go'nayn iyadana maxaa barako lagala dooda iyagana xagga iga haye iyo duqay aan runtu deeqin odayaal aan runtuba deeqin oo runtiiba ka cararay hadda waa runtiiba hadda waa duqay waaweyn ogow meesha iyagu runta ku qawli lahaayeen ayayna runtii ka carareen saddexdaasba dartood ayaan anugu isaga dhaafay iyo dooda iyo sheekooyinka huuhaada iyo waxyaalaha la midka saddexdaasaan ku daayey saasaana ku dhaafay ninkaa warkiisa waxaan malinhayaa waa cadaystay waana gar mahmaahda maanta ayaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamkii eb waxaa la yidhi qof kastaa ababkiisu wuu ka soo ifbaxaa qof kastaa ababkiisu wuu ka soo ifbaxaa